asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan wareysanaynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday sheekh yuusuf marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan jazaaka allahu khayran oo ku dhowa saaka dagaalba ee wuxuu ka dhacay ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka daarunacma maxaad nooga sheegi kartaa sida ay wuxu dhaceen bismi illaah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun arrintaas waraal saakay ilaahay fadligii mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada murtadiintu ku lahaayeen daaru nicmo halkaasna ilaahay wuxuu ku baabi'iyey cadowgii guulna wuxuu ku siiyey mujaahidiinta ilaahay waana ku mahadsan deegaankan horey dagaal baa uga dhacay gaar ahaan meel dowlaadkiisa ah saakana mar labaad ayaa ee dagaal uu ka dhacay labada marba ciidan baad ku layseen maxay kala ahaayeen ciidamada saakay ee la laayay iyo kuwa horey aad ugu layseen ee deegaanka daaru nicmo bismillaah waxaa weeye nimanka maleeshiyaadka murtadiinta halkaas ku sugnaa markii hore waxay ahaayeen qoladii laga keenay eritereya oo la khalday oo aan iyaga aan isleeyahay waa dad la marin habaabiyey aanna u qastin inay ciidan noqdaan sida hadda dhaqamadooda ka muuqanaysay laakiin haddana si uun ugu khasbanaa dagaalkaas nimankaas ayaan markii hore dagaalkaas la galnay qaar ka mida meeshaasna waa ku baaba'een kadibna waa ka carareen meeshii ciidan xoog laho adiga shan ururaho meesha isugu yimiday shantoodii way carareen kadib markii ay darabaadka mujaahidiinta u adkeysan waayeen ilaahayna uu rucbi ku riday kuwa hadda jooga waxay ahaayeen kuwa murtadiin ah oo soomaaliya oo la dhihi jiray isbaarooley kuwa balcad iyo dhulka ummadda ku baabi'in jiray oo isbaaroolyada ahay iyo kuwo yar oo ay duufsadeen oo deegaanka ayay ahaayeen marka iyagana maanta ayay qaateen xisadoodii iyo waajibkoodii ilaahayna wuxuu tusay gacmaha mujaahidiinta cadaabka ku jira oo ilaahay yidhi walaa tarabasuuna binaa ilaa ixda alxusnayeyni wa naxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabin min cindihi aw biaydiina marka ilaahay wuxuu ku cadaabay gacmaha mujaahidiinta alxamdulilah dagaalka xilli aroor hore ah ayaa la qaaday muddo intee la eg buu socday khasaaraha ka dhashayse muxuu la egyahay dagaalkaasi wuxuu socday muddo aan ka badnayn toban daqiiqadood markiiba dabadii jeediyeen sida ay caadoodu ahaa jirtay marka ciidanka ilaahay iyo ciidanka shaydaanku is arko shaydaanku asagaa orodka bilaabaya marka khasaaro weynna wuu ka dhashay runtii oo aad bay ugu jabeen rag waaweyn ayaa meesha uga baktiyey dhimashaduna hadda inta aan hayno waa siddeed iyo labaatan murtad dhaawacuna waa sagaal iyo toban marka ilaahay baa ku mahadsan xogtu waxay nagu soo gaaraysaa ama la sheegayaa in saraakiil muhiim ahayd halkaa lagu dilay yaad ka magacaabi kartaa kuwa horjoogayaal unbaad sheegaysaan isleeyahay saraakiil magacaas waa magaca haddii qofkii maqasha ay qof xurumara u qaadanayso marka horjoogayaal murtadiin ayay ahaayeen waxaan hadda annagu aan ka naqaanaa cali xasan cumar maqubayste caligadii nin la dhihi jiray oo khaa'im ahay iyo cabdi maxamuud shabad la dhihi jiray iyo cali duud qaanse cali maxamed xasan iyo mid muuse caga weyne la yidhaahdo kolley jacfar rooble iyo ibraahim maxamed deble iyo cali kasar iyo xuseen afey iyo wax maleeshiyada noocaasay cali howlaaweyana waa laga sheegaya meesha inay yaallaan dhowaan baaq ayaad u jeediseen ciidamada deegaankan ee daarunacma ku sugnaa kaasoo la xiriiray inay tooba keenaan maxaa ka soo baxay baaqaas alxamdulilaah runtii dad baa ka faa'iidaystay maantii qoladii eritrea laga keenay annagoo u garaabayna wararka ka soo baxaya waalidiintood waxaan ka ballan qaadnay inaan soo dhoweynayno waxay uga kabsadaan qarashii laga qaaday markii la ciidamaynaya layidhi waxaa laydin geenayaa dalalkaas carabta shaqal idin geenaya lacag baa laga qaatay marka waxa ay haystaan inaan u lacagayno si ay uga soo kabtaan burburkii dhaqaalo ku dhacay ballankii aan ka qaadnay ragga ka faa'idaystay sidaa hadda kulley raadiyaasha aad ka maqasheen raggaa issoo dhiibay oo ka yimiday wixii aan kula ballanana ay nagala kulmeen waalidkoodna waa u dhibnay hantidoodana waa u lacagaynay iyaguna nabad bay ku heleen fa ilaa alxamdu dhiiggooduna waa naga nabadgalay annaguna waa ka nabadgalnay qorigii cadowgu usoo dhiibanaa gacan mas-uuluquu galay oo maanta ilaahay kitaabkiisa loogu khidmanaya ummadda soomaaliyeed lagu difaacaya dalkeeda marka rag badanoo noocaasa ayaa ka faa'idaystay kadib haddana markii ay ka guureen meeshii intii soo harteen runtii way arkeen meeshaa waxaa ka jira dadka ay la dagaalamayaan dad ay la dagaalami karaan inaysan ahayn dad waxoogaa aad moodaysa inay caqli ku dambeeyo weye nimankaasu dad iskoolaris oo wax soo bartay u badan yihiin sida aan maqlay oo arday rabtay in jaamacada la geeyey ahaayeen dad marka bilaashaho dadka dadkan raqiiska lagu baabi'inayo ma aha meeshii isaga tageen markay meesha isaga tageenna waxaa runtii dalab noola yimiday afartan ka mida kuwa dadka hadda maanta kuwa meeshan ku baktiyey afartan ka mida oo meesha joogta ayaa tiri toobakeenaan rabnaa odayaashooda ay soo waceen jazaahum allahu khayran odayaashu wayna la soo xiriireen waxaana u sheegnay annaga danteennu inaysan ahayn qof la dilo iyo qof dhaawacanta ninka noolaa wax noo gala soomaalina waxay la dirarsan tahay boqol iyo labaatan milyan oo etoobiyaana iyo lixdan milyan oo kenyaatiya iyo maraykan oo saddex boqoloo milyan ninka soomaaliga aho marka inuu uu nool yahay ayuu uga qayb qaadan karaa inuu dalkeen iyo diintiidan uu difaaco marka annagu nin dhinta ma rabna nin tooba keena arrintaas waa soo dhoweynay innagoo waddankaa nagu xeeran iyo dhammaan qiimaynayna dadku inay ilaahay oo khayr waafaji karo nasiib darasa waxaa dhacday markii raggaasu ay bannaanka soo istaageen inay soo baxaan walaayadda u yimaadaan markay taagan tahay oo ijraa'aadkaasu ay dhammaadeen niman lix ahoo hadda shanta aan hadda kuu tiriyey cali xasan cumar caligeri iyo cabdishabad iyo duud qaanse iyo muuse caga weyne rag noocaas ahoo hadda meesha ku baktiyay ayaa diiday oo raggii ku yidhi u hanjabay oo shayaadiin la xiriirshay oo dad kale wax kale u sheegay isla markiina laba maalmood kadibna waxay noqotay walaayadu dhulka ayadaa maamushe ah inay tallaabo ka qaado markii ay imaan waayeen nimankii dadka dhamm ay ogyihiin nin kama baxsan maanta nabadoonkii iyo ummaddii arrintaas ogeeday aad bay ugu farxeen nimankaasu wixii ay mareegeen sida ilaahay qoorta ugu gelshay marka wuxuu ahaa runtii baaqa aan raggaas u jeedinay nasiib daraa ka dhacda kuwan dambe raggii horese eritreana rag badanaa ka faa'iiday rag badanaa walaayaadka dhan u kala kacay falilahi alxamdu inta dambena waxaan rajaynaynaa inay is yimaadaan ay iska noolaadaan oo ilaahay ou hanuun siiyo dad nool qofka nool rajay leedahay oo ay gartaan waxay u nool yihiin diinkooda iyo dalkooda iyo cadowgooda ay aqoonsadaan laakiin nin ka dhintay hadda waxaan is leeyahay wixii ilaahay ugu talagal ayuu ku baxay waxaan u rajaynaynaa in ilaahay kitaabkiisaan ka celin weynay tala waa diideen in ilaahay waxa ay mudnaayeen uu ka waraabsho nin nin mujaahidhu dilay iyo nin nabi dilay rajo male aakhiro ilaan waxa la isku haysto haadani khasbaan iqtasamuu fii rabbihim faاladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabu min naar yusabu min fowqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi ma fii butuunihim waاljuluudu walahum maqaamicu min xadiid naar kurul ayaa ilaahay gelinaya insha allahu tabaaraka wa tacaala maadaama ilahay kitaabkiisa aan maaro uga weynay wahagaag ugu dambayntii maxaad kusoo gebagabaynaysaa waraysigan awalan wa qabla kulli shay waxaan rabaa inaan baaq u diro walaalaha waxgaradka ah ee reer daaru nicmo ee aan isnaqaano oon is ognahay sida la wada og yahay oo markhaati la isaga yahay reer daaru nicmo runtii waxa dabka lagu shidayo waa dhallinyaradii iyo carruurtoodii waxaana laguna shidaayo waa sheekooyin raqiis ah oo cadowgu uusan wax dana ka lahayn dadkaas noloshooda iyo dhibaatadooda waxaan leeyahay marka waxgaradka reer daaru nicmo haddii fariintaydu gaarto waxaan leeyahay ilmaha aad dhasheen gacanta qabsada dadka isticmaalaya dad ayagu kasoo dhib jiray ma aha ayaguna caqli ay isaga celshaan ma laha waxba ma garanayaan waxaadna ogaatiin xarakatu shabaabulmujaahidiin dadka isugu soo dhacay reer daaru nicmo waa ka badan yihiin tuulo dad degan waa ka badan yihiin waxaa isugu soo dubadhacay naato oo aan kala harin waa yurub iyo maraykan iyo turki iyo intii murtadiin ahoo ilaahay diinkiisa col la aheeda ayaa isugu soo dubadhacday labaatan sannadood muddo ku dhowaa lala diriraa kulligoodna inaysan wax ka qaadi kara waa idiin muuqatay shalay doobadhowgii iyo wixii la akhrinayey iyo geelii inta xamar laga soo gadan lalahay abgaalaa raacay ma og tahay shabeellada dhaxal laga helay oo macawisley ah aaway maanta waxaasoo dhan marka kulligood ilaahay baa ballan qaaday sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur ilaahay baa ballan qaaday jundun maa hunaalika mahzuumun min alaxzaab ilaahay baa yidhi qolo kasta oo diinta isu bahaysata mahzuum waxay ku xukumo yihiin inay jabaan marka axsaab kasta oo isbahaysata sidai u dambay jirtay waa u jeediin maxaan idin leeyahay ilmihiinna gacanta ka qabsada waa ogtihiin daaru nicmo maxaa ku kalifaya reer daarunicmo danta ka maqnu maxay tahay waxaad ogtihiin walaayadu inay daarunicmo meesha ku dhistay waxaad ogtihiin ceelka meesha ku yaalla daarunicmo in walaayadu meesha ay u qoday iyagoo aan xoog iyo xeelad midna ku qodan karin waa laysaga markhaati berida baadisaaka inta cabta waa og tahay ceelkaasu magacuu leeyahay waa ogtihiin waxa laysla soo maray in marka ceelkiina loo fadhiisto markiina lo kaga soo duulay yacni gorgor oo ay leedahay turkiya iyo bangaraf oo maraykan leeyahay calooshaqaystayaal ah markay xarunti gobolka nooga soo duureen annagoo rabna inaan ka kacsanno xarunteen oo aariya baan u soconno sababta daaru nicmo loo fafadhiisanayo yani carrituurka meesha sababta looga sameeyey maxaa lagu qaata maxaa reer daarunicmo uga dana ku dayda walaalihiin abgaarismaan ku dayda maanta ma jiro qabiil beledkayga shabaab soomageli kala dhahayo meel kasta waxaad ku dayatiin daa'uudka kale xataa waa ka degmada runlugood hirowlagaab cali heelle ceelbacad dadka kulligood jooga ahu mujaahidiintaay u yaqaanaan walaalahood ayagayna muslim u yaqaanaan adinkuna waxaad tihin dadkii aan gacanta ugu wanaagsan ku lahayn oo aan annagu asaasnay beled iyo nolol iyo biyaba marka kufru nicamna waa xaaraam waana lagu naarmutaa waxaan idin leenahay dadka waxgaradka ahu arrintaas dib ha u eegaano ciyaalkaasna gacanta ha la qabto haddii aan la qabanna adduuniya aakhira midna laysku caasi maayo maanta inta dhacda waa bilow haddii aadan adiku joojinna waa in cudtum cudnaa haddaad ku noqotiin annaguna waa ku noqonaynaa ilaahay baanana kala xukumaaya marka waxaan leeyahay si gaar ah reer daarunicmo iyo akhyaartooda maanta waxa dhacay khasaaraha meeshaas ka yimiday mas-uul waxaa ka ah dadka meesha joogay ee waddadii mujaahidiinta fadhiistay ayagoon wax dana ka gelin marka asbaabuhuna waa la ogyahay sideedaba qofku hadduusan ballan iyo diin badan uusan lahayn mujtul kastou arko mowqifaa uga soo baxa ku cusub ilaahay wuxuu leeyahay walaa takuunuu kalatii naqadad ghaslaha min bacdi quwatin ankata annaga iyo reer daarunicmo waatan qolka ku ballannay qolka matoorka dhexdiisa waatan ku balna aniga ballankii mujaahidiinta anaa u qaaday inay ilaahay kitaabkiisa ay garab istaagayaan daacadna walaayada u noqonayaan qolka matoorka dhexdiisa aydoo aan qof ka maqnin odayaasha reer daarunicmo waatan ku ballanna ma waxaad ballankii looga baxaa an takuuna ummatun hiya arbaa min umma in la arkay taangiyaal iyo diyaarado iyo askar fara badan oo duudaysa oo le shabaab waa ka xoog badan taha walaayada waa ka xoog badan taha la esiiri darteed miyaa ballankii looga baxaa an takuuna ummatun hiya arbaa min umma innamaa yabluukum allahu bih ilaahay baa idinku imtixaanaya aakhirana waa laydin weydiinayaa adduunkana waa laydin weydiinayaa arrintaas annaga waxa aad arkaysaan waxba kama jiraan qul laa yastawi alkhabiisu waalayib walow acjabaka kahratu alkhabiis waxa meesha dudaaya iyo baangaraaf wixii lalahaay aaway gacantay ku jiraan wax alla waxay hub wateen idinku indhasracaadiyeen mujaahidiinta gacanaheeda ku jiraan wax alla wixii aad ogeedeen meesha ordaayo fooda xirnay afkaa dhulka loo daray marka inaad istiraahdeen nimankaanaa ka xoog badane waa tageene daba jabsada waxaasu waa doqonnimo ragna ma yeelo waxaan idin leeyahay reer daaru nicmow dib u xisaabtama haddaad ilaahay rabtiinna ka tooba keena dadkii arrintaas waday waxa u dhimanna ilmaha hadda waa nool yihiin hadda waa labaatan iyo sideed dhimasho iyo sagaaliyo toban dhaawaca dad badanaa noolnool weli yaysan inta kale naga dhimane waxa ka dhiman u keena walaayada si guud saasaan leeyahay waxaana idin leeyahay walaa yastakhifanaka aladiina laa yuuqinuun yaysan imaanka idin xadin kuwa aan ilaahay yaqiinsanayn iyo aakhiro yaysan idinmaan xadin war waxa la sidoo ragaa ka muraad leh waxa la kontraadka la qaatana xabad laydinka siin maayo wallahan shilin laydinka siihin aaway ninkaad carratuurka u eheeday saaka markaad mujaahidiintii aad irid u fadhiisateen ee laydin dilay ma laydinla duuga ma laydiin gurmada ma laydin soo wacay aaway dadka diyaaraddii shabaabay leeyahay hubka ka qaari laydidhi aawa diyaaraddi diyaaraddi aawa ma baabaal intay gasha inta nool waxaan leeyahay war ilaahay ka cabsada war ilaahay u tooba keena annaga ma nihin dowlad jebaysa oo cararaysa iyo maamul cararaya ma nihin annaga mujaahidiin nahay jabhadaan nahay wuxuu markay keli joogaanay jabaanaa la yidhahda si aad barre labaatan sooga jara waa jabay iyo si ayaanay joogta waa jabtay war wuxuu saas ma ah dowladdan islaamku kun iyo afar boqol oo sano ayay adduunka ka talaysay boqol sanoay ka maqan tahay haddaan u jabhadayhaynaa goormay jabaysa jabhadeed yaa weli socota oon caasimadi qaban oon eraboorka qaban oon dekedi qaban oon islaamkii oo dhan midayn jabhad horuu socotaahu ma jabto marka aan jabayna waa markaan in caalamka oo dhan inta gacanta islaamka oo dhan dawla islaamiya calaa kitaabillaahi aan ka dhigno ee raayada meel kasta laga taaga min indonesiya ilaa america muslimka jooga ay kitaab inay ku dhaqmaan markaasaan haddaan dulmi siina jabi karna haddaan dulmi karno jabhadu ma jabto walaxaas yaan la idiin sheegin annagu maamulka maxamed dheere miyihin mooryaan carro qabsata miyihin ilaahay kitaabkiisana qof jebi karta male wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kaasi wuxuu ahaa weli guuleed islaamigaha shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba kudkade waxa uu warramay idaacadda islaamiga ah alfurqaan